hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa shixnad gargaar ah u dirtay deegaanka nuurdugle ee gobolka shabeellada dhexe maamul goboleedka hirshabelle gargaarkan ayaa isugu jiray qeybaha kala duwan ee raashiinka waxna ee hay-adda ugu tala gashay mucaawinadan in la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi kuwaasi oo ay saameyn ka soo gaartay colaadaha iyo sidoo kale daadadkii ilniino sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka sodma ayaa ka warbixisay gargaarkan ee hay-adda sodma u dirtay deegaanka nuurdugle waxaan joognaa xarunta new york waxaan maanta diraynaa saddex baabuur oo raashin ah oo ka kooban sagaal boqol oo qamadi ah iyo sagaal boqol oo timir ah raashinkaas oo ku sii jeeda deegaanka nuurdugle oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maamul goboleedka hirshabeelle raashinkan waxaa ugu talagalnay inay maaragtay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka nuurdugle maadaama bishii barakaysan ee rabadaan ay nagu soo feeladahay raashinkaas oo uu wakiil ka yahay korneel aan ku wareejinayna cumar oo wakiil ka ah xildhibaan yuusuf kabaale oo ka soo jeeda deegaankaas ayaa maanta aan ugu talagalnay in ay magaalada muqdisho aan ka ambabixinno waxaan faraynaa in raashinkaas sidii loogu talagalay loo gaarsiiyo dadka deegaanka oo tabaalaysan oo u baahan maadaama bishii barakaysan ee rabadaan ay nagu maalmo kooban ay nagu maaragta ay ka hartay si ay uga faa'iidaystaan si ay uga faa'iidaystaan qoysaska degan deegaanka nuurdugle korneele waxaan kugu wareejinaynaa raashinkan iyo baabuurtan in si nabadqaba oo badqaba ay u tagaan deegaankii si kastaba gargaarkan ayaa qeyb ka ah shixnada macaawino ah oo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma horey ugu wareejiyeen qaar ka mid ah dowladaha taageera dowladda dhexe ee soomaaliya